duqeyn dhinaca cirka ah ayaa xalay tusaqdii dhexe waxa ay ka dhacday buuraha la yidhaahdo calmiskaad ee degmada isku shuban ee gobolka bari ee puntland halkaasi oo la sheegay in fariisan ay ku lahaayeen maleeshiyada daacish sida v o a ay u xaqiijiyeen ila amni iyo dadka deegaanka duqeyntaasi ayaa socotay ilaa iyo saaka waa berigii ma ahan markii ugu horreysay oo duqeyn ka dhana maleeshiyada daacish ay ka dhacdo deegaanadaasi iyadoo sannadihii u dambeeyeyna buuraleyda gobolka isku shuban iyo gaalgala ay ka dhaceen duqeyno dhinaca cirka ah oo ka dhan ahaa kooxdaasi daacish warkeena waa naga intaas galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay aan ku bilowna duqeyn dhinaca cirka ayaa xalay tusaqdii dhexe ka dhacday buuraha ku yaala gobolka bari ee puntland sida aad warkaba ku maqlayseen halkaasi oo la sheegay in fariisimo ay ku leeyihiin ururka daacish wariyaheena v o a faadumo yaasiin jaamac ayaa warkan nooga soo dirtay boosaaso duqayntan ayaa habeennimadii xalay ka dhacday dhulka buuraleyda calmiskaad ee ka tirsan degmooyinka balidhidin iyo isku shuban goobjoogo ka agdhowaa qaar ka mida meelaha xalay la duqeeyey oo magaciisa ka gaabsaday sababo ammaan dartood ayaa v o a uga waramay waxa uu arkayey xalasaqdii dhexe maray ahayd baa waxa yimi diyaarado wadankii wax ridayo oo wax duqayna oo dhulka duqaynayo oo jigta iyo rigta ka yeeraysa aada uusato ma garanaysa waa soonaha degmo isku shuban baan ku jiraa waa garta xaggee lala beegsado aad garanaysaa aada u qiyaastaada wallaahi dhulkaasi meelaha waxaa la yidhaha togaa qarkaa weeye caleed oo il iyo camayre ililahooda halkaa ah meesha la yidhaahdo abaaro deegaamadaas bay ka daylaan aagaasay ka dhacday daylaan meel la yidhaahdo oo halkaasa ma arkaysa meelaha mase qiyaasta waan arkaynay bisaaka haddaan nagu xalay baanu saqlihii hadday wuxuu balowdeen garaanu cararo iyo gar kale waa kala garan weynay si wuxu dhacayaan waa aqoon weynay waxaa dhacaya waxa loo adkaysan karo oo haddi la joogi karo ma ahayn laakiin innaga meeshu waa naga dhulka naga sarreeya bay ahayd kor xagga cashaa naga sii xigta magaafiic badan iyo shanqar badan baa ka yeertay diyaarado hawaday maraayeen saaka markay adigu lixdii subaxnimo baa ugu dambeysay meelaha wax ka dhaceen duqeyntu ka dhacday degmooyinkee ka tirsan yihiin degmo ballididin iyo degmo isku shuban korkaa sarena waxa la sheegayaa aaggaa sare oo turmasaale iyo inta ka sarreysana iyona saas oo kale duqeyntaas waa ka dhacday xalay oo markii ugu horreysa duqeyma ka dhacda halkaasba ha tanu ha tii ugu adkayd bay ahayd oo ilaa diyaaradaha meeshaa yimi waa diyaarad tiro badan no hadda waxa cirka maraayo weye ma tira koodi karo anaga nooma tirsanayn laakiin ma markii ugu horreysa duqayma ka dhacdo halkaas ba
maya marar horeeto oo badan dhowr goor oo hore ay ka dhacday oo ka horreysa laakiin tani waa ka culays badan tahay kuwii hore ilaa iyo iminka si dhabah looma oga khasaaraha rasmiga ah ee ay duqaymahani geysteen saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka puntland oo ay v o a la xiriirtay ayaa ii xaqiijiyey in buuraha calmiskaad ay duqaymo ka dhaceen habeennimadii xalay inkastoo aysan faahfaahin dheeri ah ka bixin cidda weerarkaas fulisay ma jirto cid sheegatay duqaymahan hase ahaatee taliska ciidamada maraykanka ee africom ayaa duqaymo noocan oo kale ah oo lala beegsaday xubno ka mida ururka daacish waxa ay horay uga fuliyeen sannadihii lasoo dhaafay buuraleyda calmiskaad ee gobolka bari puntland faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso